waxyaabaha laysku aqriyo qofkii oo lagu tufo min xumatin qaniye la qaniye lagaga tufo aw caynin ama il ku dhacday lagaga tufo fa in takun hadday tahay waxa lagu aqrinayaay min khaalisi lwaxyeyni labada waxyi oo khaalisa hadday tahay kitaabka iyo sunnada haddii lagu aqrinayo fadaaka kaasi min hadyi nebiya nebiga hanuunkiisay ka mid tahay iyo wa shircatihi shariicadiisay ka mid tahay wadaaka midkaas la khtilaafa muran kama jiriyo isafgaran waayo ismaandhaaf kama jiro fii suniyatihi inuu sunada nabiga kamid yahay arrin fiican ay tahay arrintu labadan keliya qasab maaha min xumatin aw caynin xadiiday ku soo arooreen darteed buu isu raaciyey dadka halkan waxay isaga qasmaan xumatin iyo xuma haddii miimka la shida qandhada wey miimka haddii la shida xumaa la yidhaahdo qandha wey haddii xumatin la yidhahdo ta wadato miimtu mukhafafa tahayna qaniyada wey waa la qaninay qaniyada gaar ahaan waxaa u daliila xadiidka abi saciid alkhudri radi allahu canhu wa ardaahu intay qolo soo martiyeen oo laga seexdo aan la martigelin ninkii suldaanka reerka ahaa la qaniinay wax walba intii lagu sameeye la kari waayey warnimayahu ninkii duqa ah waana laga qaniinay wax walbana samaynoo kari weyno waa hurdiila yahay waxma ku aqriyi kartaa markaas idha ha wama noogu akriya maya waad naga seexateene naga gata akhriska iyaga waa kay ku aqriyeen xaynta ariga la soo siiyey waa kay markay soo qaateen war nabigeena al idan kama haysane aynan qaybina xoolaha inagan u sheegin markay u sheegeen umaa yudri kaanahaa ruqya faatixaday ku aqriyeen ninkiina waxaa weeye awr dabar laga furay buuba noqdayba ninkii hadka an lam takun bihi qalabatun xataa inuu kabuubyeysnaayoo lugtu yar kabuubyeysnayd oo xogay inuu yarxoog dhigo u baahan yahay maba moodidba lugtuba hooy markay laabnaatee kabuubyeysanta ataa xoogay u baahataa ninkii lugta la qaniinay xataa inay lugtu yar kabuubyeysnayd moodi mayso orod bu agax wax ka day nabiga u yimaadeen case faatixadaan ku aqrina yihahdeen anna waxaga siiya buuri xoolo fiican weeye ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullaahi kaa waa qaniyada amaa isha marka ay ku dhacdo nabigaaba yidhi calayh salaatu wasalaam qofka ayli ku dhacdo waa in in lagu tufo lagu aqriyo kadib waxaa kaloo uu sheegay waida istuqsiltum fakhtasilu haddii meelaha ishaadu qof ku dhacdo oo meelaha qaarkood soo dhaqoo biyaha hoori lagu yidhaahdo waa inaad soo dhaqdo biyaha hoorisaa meelaha laalaabka ee gollamadi iyo meelaha qarqarsoon baa la dhaqaa nabiguna cala sala slam biyaha dad waa ku daweeyey xilligiisa calayh salaatu wasalaam labadaa gaar bay u sugan yihiin waxyaabaha ruqyadu ay ka sugan tahay waxaa ka mid a assixru oo nebi maxamed lamid ibn acsan markuu sixray waa kii suwarku ay soo degeen uu isku aqriyey ilaahayna sidii ku caafiyey waxyaabaha ruqyadu ay sugan tahay waxaa ka mid a aljunuunu qofku markuu waasho in quraan lagu aqriyaayey kamaa rawaa abu daawuuda fii sunanihi fii kitaabi ibi xadiid saxiixa nabiga nin waxaa loo keenay nin waalan oo mawtuuqun xirxiran markaasuu quraan ku aqriyo ilahay caafiyey marka qofka xanuunka hayaaye wax waa lagu aqriyi karaa walidalika xafid ibnu qayim raxmat ullaahi calayhi markuu ka hadlayay suurat alfaatixa suurat alfaatixa markuu ka hadlayaybu wuxuu ku tilmaamay uu ka hadlayay inay qur-aanku yahay shifaaun abdaani wa shifaau lquluubi qalbigana iyo amraardu wuu caafiyaa jirkana ilaahay waa ku caafiyaa markii wax lagu akriyo markaasuu nusuus aad u tiro badan iyo aahaar aad u tiro badan iyo tajaarib aad u tiro badan yuu isugu keenay raxima allahu tacaala badaa'icu tafsiir kitaabkan la yidhaahdo ee isagu lehe la ururiye aqwaashiisiia baa tafsiiru suurati alfaatixa ka helaysa isagoo aad loo soo ururiyey marka haddaba in laysku akhriya qur-aanka oo laysku tufo iyo sunnada nabiga iyo adkaarta sugan calayh salaatu wasalaam ka sugan in laysku tufaay fadaaka min hadyi nabiyi wa shircatihi wey shareecadeenna waxaa weeye qofkii xanuunsan quraan in lagu aqriya wax la ogol yahay wey laakiin maxaadiir badan baa jirto dadku inay iska ilaaliyaan oo nooc bidaca ka mid a ani haddama ka hadlayo masaa'ilkii laysku riiqday ama laysku dhiiqday reer isli kama hadlayo lakiin masaailkan raba inaan ka hadlaya maxaadiir bidac gashaa jirta inuu qofku qur-aanka qaar caleema saarto oo kuwa in lagu aqriyo mooyeen qur-aanku isan inta kale waxba u tarayn ay ka dhaadhacsan tahay arrin aan habbooneenoo minalbidaca wey in qur-aankii la yidhaahdo suurada hebli iyo suurada hebla sida innaga qofka dhimanaya haddaan la yaasiimin neef xooloo baktiye loo moodo wuu yaasiin seegay neefkii wuu bir seegay bay lamid tahay soomaalida meelaha qaarkood saa darteed ama qofka qaarkii markii lagu aqrinayo inuu yidhaahdo aniga qur-aanka ilaaa ilaa waa in lagu dhammeeyo maraan rabaana iyadana waa min albidaci yana ku gabanin qur-aanku meeshii laga aqriyaba wa shifaaun limaa fi suduuri ilaahay waa ku caafiyaa dadka caafimaadna waa yahay qur-aanka qaar inuu waxyaabaha laysku aqriya yahay gaar bay u soo aroortay faatixada way sugan tahay mucawidateynka iyo ikhlaaskuna waa sugan yihiin aayatulkursigana deliil gaaray leedahay ina badanoo kaleoo hadda la aqriya laakiin deliil gaara ma laha deliil gaara ma laha marka qofku isagu inuu ictiqaadiyo in aayadaha gaarka ah haddii aan la aqriyin kow ama qur-aankaba aan maro lagu dhammaynin inuusan shifaan noqonaynin baa min albidaca waxyaabahan habboonayn ah qur-aanka intii lagu aqriyaba waxaa kaloo iyadana bidaca sida qur-aanka dadka loogu akriyo kunka yaasiin ee yana la yidhahda waa taqaanaa sooma yana yaasiin waa yadii nadana ilayhi turjacuunada nin kugu dambeey ma aratay ba kun yaasiin baa kugu akriyanaa baa laleeyahay yana yana yana yana yana baa laleeyahay marka taas waa dadka waa lagu sar ka quraan maaha quraanka qofka lagu akriya layidhi yana maaha waa quraankii oo rasmi loo akrinayo wey marka nimanka maxaa keenay bidca bidca dhashaa baailba baail buu dhalaa soomaalidana waxay dhihi jireen markay arrintaa ka hadlayaan hal booli ah mirig xalaala ma dhasho neef lasoo dhacay oo lasoo xaday oo xaaraan ahaa ilmo xalaala inuu kugu dhalaa ka sugid marka bidca inay sunno dhasho waxaa sugi maaha waxaa la yidhi kun yaasiin ha la akriyo ama lag yaasiin waa kun kun lagu dhuftay bay dhihi jireen hal malyan oo yaasiin baa la rabaa in la akriyo hal malyan oo yaasiin goormaa la dhammayni waxaa la dhihi boqol mare ha la akriyo boqol jeer qur-aanka ha la dhammeeyo toban wadaad baana la keeni toban wadaad goor bay qur-aanka boqol jeer dhammaynayaan goor bay boqol jeer dhammayn karaan marka maxaa la samayn xaalado badan baa la siiyay wadaadadii yana way keenaan ku yaasiin markay noqoto qur-aanka inta kale markay noqoto waxay idhahdeen qaarna juz walba in yar bay ka akriyaan juz walba waxyar baa la akri juz waxyar baa laga akri khalaas mar baa la dhameeyey ama subac walba haddii intaa laga yaryahay dadku tirada inta hadduu ka yaryahay waa toddoba subac bay yidhahdeen qur-aanko subac walba int yaroo holaa laga akri ma laba warqadood ama saddex warqadood baa intay noqotaba nin baa hogaamiye ka noqono intaa ka akriy u dhihi intaa un baa la akri waxaa lagu lehay laba maalmood baa boqol mare la dhameeyey yaa dhameeyey toban wadaad ma toban wadaad baa laba maalmood boqol jeer qur-aanka dhameeyey warhe ilahay baa ka yaabtaan labada maalmood mid waliba toban jeer buu dhameeyey wey toban wadaad baa waxaa lagu leeyahay min toban jeer bay dhameeyeen laba maalmood maalintii shan jeer qur-anka ma la dhamayn karaa qur-aan akhris miyaa kaas waa qoladii dhihi jirtay anoo hallo ku taagan baan qur-aanka dhameeyaa waxaa ka mid a waxyaabaha bidaca waxaa la yidhahda sudamada sudamada inoo qabta waxyaabaha bidca waxaa ka mid a qur-aankii la qaybiyey ee mid waliba la yiri meel bay u xil saaran tahay aayaddani qol waaa qayb waxaa layihi qur-aanku alaabta luntay baa lagu daydayaa banaanberiso allahu nuuru samaawaati walardi qaybna waxaa la yidhi habeenkii markaad guurayso baa masaska la ysaga xijaabaa yaa garanaya suuratu saafaad bay ku jirtaa salaamu calaa nuuxin fi lcaalamiina maydan boqol weligin waxay leeyihin caawa dhan markaad maska cabsato salaamu calaa nuuxin fi lcaalamiina salaamu calaa nuuxin fi lcaalamiina salaamu calaa nuuxin fi lcaalamiin nabi nuux ilaahay adduunka ku badbaadiye wey adiga maxaa ku yaal mid waxaa la yidhi waxay u gaar tahay oy wax ka qabataa bahasha tacluunta la yidhaahdo tacluun ma taqaanaa shimbirta marka beeraha laga qabanayo laga afduubayo wey yaa ahla yatriba laa muqaama lakum farjicuu wey qolo waxaa la yidhi markuu jirka xasaasiyad kugu kacdo ay caaro kugu dhacdo bay aayadahan takhasus gaara ku yihiin falamaa ra-uha caaridan mustaqbila awdiyatihim ilaa akhirkeeda caaridantii bay caaro moodeen waa dabayl caaridantii bay caaro moodeen marka waxaasoo dhani waa min albidaca aan banaanayna abaatiisha ah weeye qur-aanku waa qur-aanka ilaahay wixii nas gaara ku soo arooray awqaad iyo xilli gaara in la aqristo waa sideeda wixii nas gaara ku soo arooray inay taakhiir gaara leeyihiin waa sida nasku sheegay wixii aan ahayn qur-aanku waa qur-aanka ilaahay intaad ka aqrisan karta ka aqriso intii lagaaga aqriyi kara ha lagaaga aqriyo waxa laakiin qur-aankii la kala qoqobayo oo intaasi meeshaa keliya wax ka tartaa intaasi dhinacaa keliya wax ka qaban kartaa meesha haddaan intaa lagu akhriyin qur-aanka kaloo dhan waxba ka qaban maayo ile waxyaabahaasi bidaca isdhaldhalay ee istartaray weeye iyo yana adan iyo waxyaabahan tirada badan ayad ku celcelisku qur-aanka akhrisis ka mid tahay lakiin haddii aayad nabigu aayad waa celceliyay habeen dhan in tucadibuhu fainahum cibaadik isagoo ku celcelinaya waa kuwaaga ugu baryey may waxaan ku leeyahay aayad keliya qofku waa ku celcelin karaa laakiin macnaheedu waa inayn arrintaa ka dambaynin aayaddan waxaanayn haddii la akhriyan waxba tarayn qadiyadda qur-aanka in inaan akhriyo iyo inaan rumaysnahay ama ay sababta baacidka ka dambeeya yahay intan keliyun inay wax tartahay waa laba qadiyadood qadiyadaan ka hadlaya waxaa waay nin leh intaa ama suuradaha ama aayadaha unbaa wax tari inta kale wax tari maayaan waxyaabaha sababka keena waxaa ka mid a ninbaa qofuu wax ku aqriy gaar ahaan jinka marka lagu aqrinayo aayadaha qaarkood markuu soo maro qofkii wuu cabaadi aayadana wuu yar aamusi wuxuu isleeyahay marka aayadahana ka xanuun kulul kuwa kale u aamusaya jinkuna maro badan waxaa la ogaaday aayaatulcadaabka keliya in lagu akriyo waxaa ka fiican wacdiga iyo aayaaturaxmaha in la akriyo ragga aayatulcadaabka ku akriya jinkana ayaatulcadaabka way gubaan wuuna go'aa wuu dhintaa laakiin colaad bay leedahay iyo israadsi ninka ay israadsadaan ay isdabagalaan oo rag badanoo waxaan arkay jinka aad wax ugu aqriyi jirayo waxyaaba badan nooga sheekeeya ayadaa cadaabka intay ku aqriyi jireen in dariiqaan ay isku caydhsan jireen kolba dariiq sagoo luq loo taagan yahay o arki jiray mar rufa weyselaan ma bixi kartay la dhihi jiray kol waxna isu xogaya hadii la waraystay inay macluumaad badan ka sheegi lahayn baabkaas kasoo calaa kulli xaal ama ruqaa waxyaabaha la ysku aqriyo almajhuulatu almacaani macnaheeda aan la garanayn wax allaale waxay ka dhigan tahay fadaaka kaasi wiswaasun waswaas wey min ashayطaani waan soo marnay mudacafka rubaacigaa qiyaaska mastarkiisa qiyaaskiisu laba inuu yahay faclalatun iyo ficlaalun soomahayn waswasa waswasatan wa wiswaasan soomahayn fadaaka wiswaasu min ashayطaani shayطaan waswaaskii wey arintaasina waxaa la aqriyaa oo nimanka la yidhahda jinka bixiya ee ragga kitaabgaab loogaya baalka roga ay aqriyaan waxyaabo aadan garanaynin oo qofkii jinka ah marka lagu aqriyo cabaad iyo qayluun ka wareegi wax badan oo ka mid hase way is og yihiin mu'aamarad la degay weeye waana xulafiyo isku guruub weeye waxaa markuu aqriyay inay cabaadaanna way isku og yihiin wax ka jira lama arko badankood macali axmed nin la dhihi jiray oo jinkaa ka cabsada la dhihi jiray oo xaafadda markuu soo maray xataa qofkii jinhaya jinku uu carari la dhihi jiray waayihii dambana de waagaa waagaa saana laleeyahay waxaa maanaan aad u fahamsanayna waayihii dambana un meelo aan fiicfiicnayn isagoo sii gelaya la sheegaya baabadi horaan idiin shaalo maalin buu ku akhriyayay qur-aan ku akhriyayno nabo badan isugu nimid buu soo galay kadurka kadurka buu yidhi waaka waaka waaka iga celiye iga celiye iga celiyay tiri markuu akhriyayay baan gadaashiisa fadhiisannay dhegtaan saarayo birhatiin tarhiin tuuraanin bisiinin shamkhaahir shamkhaahir shamkhaahir weliku waa kale afgaali afsi waxay tahay garta waa waxa shayaaiina waxaasoo kaleeta weeye shamkhaahir bal shamkhaahir waa luqade oo birhatiin waa luqade oo tarhin waa luqade oo tuuraanin bisiinin waa luqade ama ruqa almajhuulatu almacaani jinkina waa cabaaday baxayay gubtayay waan carariyay maxay saa u sameeyaan waxan waa xulafo iyo shurako weeye isaga iyo jinku waxay xulafo iyo shurako ku noqonayaan qofka soo musbaar markii aniga la ii keenana qaylo afka qaylo ka wareeg waan baxayay waan cararayay bax waryaa sakan baan kuu qabanay orod irida kaga bax yaan lagugu arkin qofkiina muddaan u qaban intaa markaad joogta bay ugu soo noqaan dhihi dhakhtarkii weeye biil ka qoraa muddadii hadduu ku soo noqon waaye soo ayaal qandhuufo dadkii kaleo dhan markay kugu aqrinayaan dhag ha u dhigin muxuu samayn hadduu rabo intuu baxuu banaanka istaagi markay dad kale soo galaan akri akri akri markaa daasheed baxduu soo noqon ilaa marka dambe uu dadka ku yidhaahdo newdin hebel baa khatar ah ila waa xulafaday sogaayeenoo wada shaqaysanayeena band waa gruubkii isagii markii loo geeyo cabaadii hogayo ba'ayay jabayay iga daayay dhintayay waan bixiyay soo noqon maayo idhaariyay buu dhihi laakiin isaga iyo kanuu idhaari ku leeyahay marar badan waa xulafo isbahayso heshiisa wey way isku shaqaystaan ciisoo dharbaax wey annaan lacagta ka shube adigana waxaad rabtaan kuu yeeli neefaan bisinka loo qabanin iyo calacalahoo la gashada dhiigii iyo waxyaaba badan baan kuu samaynaya raashin banaankaa la dhigay iyo waad ka hamhamlaysaan oo jinka waad cuntaan iyo waxyaaba badan baan kuu samayn idinku laakiin dhallinyaradii magaalada atiin oo saxbada la soo korayo baabka iyo baabka wax badan mayda arag ilahi baa idinka badbaadiyey marka ama ruqa waxyaabaha la isku aqriya almajhuulatu lmacaani macnaheeda aan la garanaynin fadaaka kaas wiswaasu min ashayطaani wey shayطaan waswaaskii wey wa fiihi noocaasuu qad jaaa alxadiidu ku yimid annahu noocaasi shirku inuu yahay bilamriyatin shakala aan faxdaranahu ka digtoonow wuxuu tilmaamayaa inuu jamciyo laba xadii xadii waa kii muslim wariyey cuqbata bni camrin waxaan leeyahay cawf ibni malikin alashjaci radi allahu canhu ardaahu laa ba'sa biruqaa maa lam takun shirkan aruqa waxyaabaha lagu aqriyo qofka lagu tufaayay dhib male haddaan shirki la gelin waa qaybta hore waxyiga ah qaybta dambana ina aruqa waatamaa'ima waatiwalata shirkun buu tilmaamayaa xadiidka dambe uu tilmaamaya kaas wey aruqa waxyaabaha la isku aqriyo haddii qayb la yidhi waxayna shirki ahayn ta shirkiga la sheegaya waa tun ay carabina isticmaali jirtay tan macnaheedana la aqoonin waxay tahay la garanayna ama shirkigaba ku cadowey wati watamaaimana waa inoo iman doontaa wati welina waa un nooc sixirkaa ka midoo madiidada la yidhahdo wey madiida waa taqaanaan sooma madiidada weeye nooca la yidhaahdo ee ninkiiyo naagta la isku nabayuun islaantii baan kari lahay waayahanoo duq waayeelaan ahaayoo gabadh yar baa iga fakanaysee gabadha ii dabaro lugta iga xir ama ninkii baan maalmahan garan la ahayoo inuu naaga kala raadinayaan u malayne ii soo dabar laba qofoo midi midka kala jeclaaday kii kalena u soo dabci waayey ii sixir wey islii waxbaa lagu sheeg sheegaya noocaasoo kaleeta faafaahinteeda anig ma haye qaybtaasi waa qaybta nabigu ka digay buu leeyahy id kullu man yaquuluhu maxaa yeelay qof kastoo waxaan aqrinayaa oo ku hadlayaay laa yadrii mooga lacalahu yakuunu inuu yahay baa laga yaabaa maxda alkufri gaalnimo khaalisaleeta waxaa aqrinaysa macnihiisa gelayni baa dhici karta inay dhici karto wax adigoon macnihiisa aqoon intaad akhrido inaad shirki sariixa akhrido oo khayr moodaysana manaaqibkaa u daliila oo in badan soo marnay caamadii soomaaliyeed ee xifdideen carabiga aqoonin waxay manaaqib akhriyayeen shirki maxdi oon geedna loogu soo gabanin wey laakiin iyaga waa caamo ma yaqaanaan wuse akrinayna facala allaahu bihi buu leh wax fidsanya haddaba wax kastoodan macnihiisa aqoonin ana alwaaxid ulfardu ulkabiiru bidaati umbaad akhriy iyo cilmiga ilaahay waan koobay iyo cirkee dhulkaanaa iska leh iyo janno iyo naar baanaa iska leh iyo middaan rabo xoog baan ku xiraya waan baabi'inaya waxaas way manaaqibka wax nafacana allahu bihi la yidhahdo dadka maxay u leeyihiin haddii loo laqabayn lahaa ummadda muslimiinta macnihiisa loo sheegi lahaa mar bay ka wada dareeri lahaayeen sidii asrican uga dareereen bahla asrican la yidhaahdo baa dad laga kari waaye intii lasoo ururiyaan masaajidka looga bilaabay nin inta allah naxariis raxmad nurre la dhihi jiray baa siddeetan iyo shantii masaajid ka bilaabay asrican waa qasiido gaara wey qasiido asrican la yidhahdo wey markii uu maray saddex meelood meel marayo tuuladii laga keri waayey saddex afar qof baa ku hadhay asrican yaa war ma waxaanaa naloo qarinayeyn bay dhaheen way dadku ma garanay waxan macnihiisa maxaa yeeshay ilaa yaa ibna yuusuf asrican wey asrican bilfaraji asrican ibna yuusuf weyni la yidhahdo asrican bilfaraji asrican anzil ilghaytha sariican asrican roobka deg deg noogu soo deji ajirnaa min jaxiimin asrican asricantu taa wey rag yaqaana laga yaaba raggii maqribkii iyo subaxii qaadi jiray waxaana la dhihi jiray subaxii salaad subax kadib iyo salaada maqrib kadib haddaad asrican qaado maalintaa maxfuud baato ducadaadana waa maqbuula yaa jamaaca ma waxaa laygu xafidi shirkiga ducadeeda shirkiga maa lagu aqbali iyada iyo mid kaloo nin sheekh cabdallah galbeedi la yirahdaa tiriye la dhihi jiray allah almustacaan ka soo calaa kulli xaal id kullu man yaquuluhu qof kastoo yidhaahdo akhriyaay yaquulu wuxuu leeyahy laa yadri mooga lacalahu waxaa laga yaabaa yakuun inuu ahda maxda alkufri gaalnimo saafi ah oon waxba lagu qaldin oo lagu danan taa laga yaabaa saa darteed iska ilaali waxaadan garanaynin macnihiisa inta laguu meeriye inaad la degdeg dhacdo waxaad tidhahdaa waxaanaad ii meeriseen waan akhriyiye bal waxaad yeeshaan horta ii laqabeeye ii macneeya aan iska fahmo waxane xer dhanoo miyaad aragta xadraynaysa oo ilaahay baryaysa inuu wada waalo oo maanka ka wada qaado oo maryahay wada dhigtaan iyagu ma garanayaan laakiin xayirnaa yaa ilaahana bixisnika almuxasani xayirnaa yaa ilaahana ilaahuna waal iyagu xayirnaa bay leeyihiine xayirnaa macnaheeda ma garanayaan marka wax kastoodan macnihiisa garanaynin ninka warqadda loo soo dhiibay ee hala dilo la yidhi hala dilo keena inbaa tahay shirkin baa saa ugu dhici aw huwa ama isaguna u yaha dhici karta min sixri yahuudi yahuud sixirkeedii muqtabasun mid laga soo dhuxul qaatay mid laga soo qaatay sixirkii yahuud inuu yahay baa laga yaabaa oo kaasoo alabasuuhu ay khalad ka geliyeen oo ka dhexgeliyeen cala alcawaami caamadii oo fartabase ka dhexgalay wax sixirka yahuudda laga soo qaadoo diin looga dhigay oo caamadii aanay kala garayeyninee dusha iska saaratay inuu yahay baa laga yaabaa faxadaran digtooni digtooni baa lagaa rabaa uma xadaari digtoonow minhu ka digtoono waxaadan garanayn laa tacrif ilxaqa xaqa garan maysid watanaa waadna ka fogaanaysaa canhu can xaqi waad ka fogaanaysaa mana garanaysid waadna ka fogaanaysaa adoon isgaranaynin waxaad ku hadlaysa kufrigii baad kufri ku dhawaaqi adoon isgaranaynin baatil inuu yaad baatil ku dhawaaqi adoon garan laa tacrif ilxaqa xaqii garan maysid watan aa waadna ka fogaanaysaa canhu can xaqi waad ka fogaanaysaa ka durkaysaa qofkiiba xaqa isagoo garanaya ka soga durka waa qof ku talagalaya qof isagoo janno raadinaya gaalnimo ku xarooday baa dhibaato ah oo isagoo iimaan raadinaya gaaloobay oo isagoo tawxiid u socda mushrik noqday maxaa geliyey wuxuu akhriyaya ma garanayo wuxuu qaadayana ma yaqaano bal idinku xeraha intaa u tagtaan inteen leeg baa taqaana waxaanay qasiidadii iyo dikri iyo daakiraadda ay qaadayaan inteen leeg baa taqaana in badan oo habeenada lagu xadreeyo oo la qaado madad yaa jilaani madad yaa jilaani akhithnaa yaa kawso madad yaa jilaani ma taqaana waxayd macneeda akhithnaa noo gargaar madad yaa jilaani madad yaa jilaani jilaani yow ziyaada keen ziyaada keen wey wax soo kordhi akhithnaa noo gargaar yaa kawsu gargaarow madad yaa jilaani caawdhan buu kusoo jeedaa madad yaa jilaani labaya tobanka caawa taas kusoo jeeda kaa waxaa dhaamay oo ka dembi yaraa kan shirki buu ku jiraa soo maa wax wardiyeenu ismoodayaa kii soomaali baan ku wardiyey intuu yidhi u dhinta allahu naxariisto haddaan magacaabo rag meesha joogo badan malayaaba inay gartaane ninkii yidhi tallaa ilaahay ow tolbeela nabi habeen ku wardiyaa dhaame tallaa ilaahay ow tolbeela nabi ow fiidkii ilaa subaxii u qaaday kaasaaba dhaamayo calal aqal shirki kuma dhawaaqin dikri ilaahay ma akhriyin laakiin akhifna ilahay cid aan ahayn noo gargaar ma dhihin kaasaa dhaama marka saas darteed wixii haddaadan garanaynin iska ilaali waa fi tamaa'imi qardhaasaha iyo xirsiga almucallaqaati la isku xiray inta ku hadday tahay aayaatin aayaad qur'aan oo mubayinaatin la caddeeyey aayaad qur'aan oo keligoodoo waxba lagu darin faalikhtilaafu iskhilaaf baa waaqicun dhacay bayna salafi salafka dhexdooda fa bacduhum qaar ka midihii ajaazahaa waa banneeyey sida cabdilaahi bni camr ilcaasi rag la mid ah walbacdu qaar kalena kafa waa ka reebtoonaadoo waa nahyiyey sida cabdilaahi bni mascuudi radia allahu canhu wa ardaahu rag la mida haddii aayada qur'aan la akhriyo qoro waxay ku daraan culimmadu ama adkaartii acuudu bikalimaat illaahi taamaati oo kaleetiya la qoro ma la xiran karaa mise lama xiran karo qolo waxay yidhahdaan waa la xiran karaayo haddii dikrigeed akhrisan jirtay haddii aad isagii xirato wax mushkilad lama aha waxaan waa aayado qur'aan iyo adkaar nabiga ka sugna sal slam qaarna ilmaha caruurta waad u aqriyi kartaa ilmaa carurta inta adkaarta akhrisan jirta cadu kalimaat illahi taamati oo kaleeto nabigu waa xasan iyo xuseen waa ku aqri jiray yucawidukumaa bikalimaat illahi taamati waa kidhi jiray cabdillahi bni camr ibn caasna caruurtiisu u xiri jiray intuu u qoro qolan waxay idhahdeen maya laba labadaba way keeni baabkaa haddii la furo baayad badan baa ka soo geli oo hadhow waxaan qur-aan ahayn intii la qoro baa dariiqaa laynaga soo geli qur-aankii qornaana meelo badan oon fiicnayn baa lala geli ducaado qabtaa xihan calaa qowli jamhuuri اfuqaha inayna xir qaadi karin musqushaa lala geli cala alqowli bitaxriimi haddii la yidhahda ama aadaabta ka mid maaha la yidhaahdo meelo badan baa lala mari saa darteed qur-aanka sharaftiisana meel baa lagaga dhiciyo ixtiraamkiisii dadkuna wasiilo shirku ka soo galay noqone ha la aqristo laakiin xirashada ha laga daayana rag badan baa yidhi oo ibnu mascuudi radi allahu canhum ardahu ay ka mid ahaayeen marka masaladu hadday tahay qur'aan iyo adkaartii nabiga ka sugnayd waa masala khilaafiya wa in takun hadday tahay mimaa siwa alwaxyeyni labada waxyi waxaan ahayn kitaab iyo sunno aan ahayn fa inahaa qardhaasuhu shirkun weeye bikayri maynin shaki la'aan waa wax la aaminoo kalsooni la siiyeyo ilaahay subxaanau wa tacaala diintiisana aan sal ku lahayn bal inahaa iyadu qasiimatu laslaami aslaamtay ku qori tuuran jireen gaaladii hore bay u dhigantaa mid u dhiganta weeye filbucdi ka fogaanshahay ugu dhigantaa can siimaa ulilislaami dadka muslimka iyo calaamadahoodii fogida laga fog yahay mushrikiintii aslaamta samayn jirtay oo kaletulamid yahay qofka xirta baalka xirsiga la yidhaahdo wax badan idinkuma taqaanaan markaan barbahaariga aqriyaynay aan sixirka ka hadlaynay baan qaybo ka tilmaannay wadaadada soomaaliyeed guud ahaan inta aan arkay dhowr kitaab bay u badan yihiin waxa ay haystaan ee xirsiga ay ka qoraan ima dayrabi adayrabi alkabiir inay ka qoraan wa ima awfaaqa inay ka qoraan wa ima shamsu lmacaarifka inay ka qoraan wa ima saacatu lkhabarka inay ka qoraan afartaasaa u badan kuwa kaleo kuwa yaryaroo alaasim iyo xiruus iyo waxyaaba saas haystaa jira xirsiyadu sida loo qoro qaar qur-aan lagu qoro laakiin kufri iyo shirki a jira qur-aankii waxaad arkaysaa aayad qur-aanah ama kelimatu tawxiid sida saliibkii loo qoray baad arkaysaa bal inta qaab loo qoro badatay maxaa aayad qur-aana sidii saliibkii istallawdii kiristanka loogu qori bal kelimatu tawxiidkii maxaa istallawdii kiristanka ka dhigay weliba kala dheerayd wa amtarnaa calayhim maran fasaaa maru lmundariina la qori an maxaan qoray bu ayad qur'aanaan qoray ayad qur'aan qortay aayadda maxaa saliibka kiristan ka dhigay anu maxaan qoray laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullaahi oo dheer xagga korena madax yar u baxsan yahy ani maxaan sameeyey tawxiidkii baan qoree tawxiidka aad qortay tawxiidka maxaa istallow ka dhigay waxaa kitaabtaa ku qoran hordhac ah sidaa marka loo qoro bay naafica noqon kartaa wax ku tari aayadda qur-aanku ayaad ahaan keliya kuuma tarine in saliibkii kiristanka istallow laga dhigay wax ku tartaa haddaad dayrabiga kala furtaan iyo awfaaqiya shamsulmacaarifkana iyo kutubta ama xuruusta iyo alaasiinta xirsiyada loo qoro ko ugu fudfud haddaad kala furtaanna wax cajiibo layaab la arkaysaan wiibanbu iga fogaa maante berri baan amhiladeeda kitaab kutubtii kamid wliba wadaad soomaaliyeed lahaa waan ka gooyey wadaadkay somaaliye magaciisii waan ka gooyo meel gaaraan dhigay baan idiin keeni doonaa xirsiyadii qaarkood ay ku qoran yihiin tuulooyin soomaaliya ah magacyadood xirsi ay ku qoran yihiin oo kitaab ku yaalla baan idiin keeni doonaa haddaa la yihahdo marka qaarkood waxaa la qori xidigtii shangeeska ahayd xagga xisaab baa laga qori xagga xisaab baa laga qori xagga nambar baa laga qori xagga nambar baa laga qori halkaa dhexda kelimad baa laga qori mar waxaa la qori laba faro uroodoo dheerdheer iyo laba goynaysa afarta geesood xisaab iyo xuruuf baa lagaga qori waa nooc xirsiyada ka mida mararka qaarkood mararka qaarkood afar gees baa la qori afarta geesba ka xihan afar geeska marka la qoro aayad qur'aan ah korka lagaga wareejin maa ji'tum bihi asixru ina allaha sayubطilu ina allaha laa yuslixu camala almufsidiina laba afar geesoo isdhex taallo wey sixirka waa xirsigii sixirka lagu leeyahay war maxay ka dhigan tahay afargeeska dhacaydan saa loo warwareejinayo ee shaxda aad moodday in shax la jeexayo aad mooddaay maxay tahay xirsiga waxaa laguu soo qori soddon miim soddon baa soddon jiim soddon kaafay ku qorantay soddon laam waa xirsiyada markaad furta qaarkood war maxaa ku qoray xirsiga dhanba miim miim miim miim miim jim jim jim jim jim laam laam laam laam laam kaaf kaaf kaaf kaaf kaaf baa baa baa baa wey maxay ka dhigan tahay wax jin iyo sixir iyo bakti ay ka dhigantao dayrabig iyo awfaaq iyo shamsulmacaarif ku qoran xaggaasay ku qoran tahay sawiradan way soo koobiyeeyeene kutubta sixirka ku qoran tahay kutubtaas kutubta culuum quraanka sooma taqaanaan khayrakum man tacallama alqur'aana wacallama horeysa kama dhigaan carabiyadana tacallamu alcarabiyata wacallimu annaas hore laga dhigaa soo maa fiqigana man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi diini baa lagu qoraa axaadiidana nadara allahu imra'an samica maqaalati kuwan waxay korka kaga qoraan ina min albayaani la sixran baa korka kaga qoran kitaabka marka la daawaco marka baddaas haddaad aragto xirsiyada waxaa laga hadlaya balaayada la arkay waa balaayadaaso innaga waa la kitaab rogay haddaad maqasho iyo waa loo kitaabdayey haddaad maqasho waxaa intuu macsharufalag ilaa saacatulkhabar baa la haystaa saacatulkhabarka muxiidiin ibni calawi baa qoray saacatulkhabarka haddana waxaa la idinka bidhaamiyo waa toddoba kitaab horena waa idinku sheegay kitaabu sabti kitaabu alaxad kitaaب ااثنaين kitaaب الثuلaثا kitaaب الأربعة kitaaب الkhaميس kitaaب الجuمعة wey kitaaب الsبت waa aفaر iyo لabaatan فaصل الفaصل الأول الsاaعaة الأuلى waa aفar iy لabaatan baab baan leh الbاab الأول الsاaعaة الأuلى aفar iy لabaatanki sac wey waana aفar iy لabaatan baab baab kastana waa saddex فaصل أول الsاaعaةi أwسط الsاaعaةi آakhiر الsاaعaةi way فaصل kastaba saa darteed markuu u timaado ninka loo yimaado hadduu yihahdo maalintee laxday hadduu kaaga bilaabo saacaةulkhaبر buu haystaa kitaabka u yaalaayo saacatulkhabar wey maalin been haddaa u sheegta beentiin buu ka raadin subixii laga xadoo tirada fiidkii baa laga xadin saacadii fiidkii buu ka dayday sadaqada hadhow la sheegay meesha uu jiray meel buu saaran yahay meel baa lagu xasayay nin saasaa la cararay waxyaabaa saasoo la yihahdo haddaba xirsiyada innaga qaybta khatarta waxaa ka mid a kan la yidhaahdo taanday soo tilmaanay tacluunta la yiraahdo shimbirta beerta laga qabto xirsiga loo qoro shimbirta ee la sixiro mid baa laba xaba inta la soo qabto mid la dilo oo dhiigga laga miiro oo dhiigga la xinjir bixiyay intaanu fariisanin baa dhiiggaasa aayadda qur-aanka yaa ahla yasriba lagu qoraa ta kalaa loo xiraa way sixirantao meeshay u dusha shimbir u raacdaa bay yidhahdeen ya barag qoray waxoogay ka qaatayo markuu xoogay duugoobo uu cusboonaysiiyaa dadka dhan baa shurug kugu soo dhibaa lagu leeyahay waxaa ka mida ukunta dogorayada innaga maxay ka tartaa dukaamada waa lagu xiri jiray waa yar falxadnimo sooma dad falxadnimo gu xidhan jiray baan garanaya ukunta gorayada yar falxadnimo iyo waxoogay waa yar nasiib badnaan qofkii ukun goraya ku xirta iyo isagoo yidhaahda waa risiq ilahi waxaa leeyahay ukun gorayo meesha lagu xiray baa wax ka tari waxyaabahaasoo dhani hadduu ku yidhaahda ninku markaad u timaado magacaa hooyadaa magaceeda hadduu ku yidhahdana dayrabiyo awfaaq iyo shamsulmacaarif buu haystaa abjadkii buu rabaa inuu la tiigsada iyo xisaabtii miisaanke hore usoo sheegay haddaan ku celi inaad barataan baan ka yahay wax yaanan ku celinin wa in takun hadday tahay mimaa siwa alwaxyeyni waxyiga wax ka soo haray fa innahaa shirku weeye bigayri maynin shaki la'aan bal inahaa iyadu qasiimatu alaslaami ti ilaah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsun min camali shayطaani dii wey aslaamtuna waxay ahayd qofku inuu safarta adiyo in kale qoritur wuxuu ku samaynayo inuu maanta nasiibkiisu fiican yahay iyo nasiibka safartiisa iyo hawshiisu ay xun tahay hawsh dan inuu qabsado buu kala eegi jiray kaa hadduu soo baxana uu ka istaagi kaa hadduu soo baxana uu ku dhaqaaqi nooc diyarada ka mida weeye marka rijsun min camali shayطaani dii bay kala mid tahay fi lbucdi ka fogaanshahay la wadaagtahay ee la qayb u tahay can siimaa lilislaami dadka islaamka muuqaalkoodii astaamahoodii laga fog yahay bay xirsiyadaas iyo aslaamtu wadaagaan marka iyaaka intaad meelaha tagto in baabacadii calaala calaha wax lagu soo saaro oo lagu yidhahda mid neef giirgiir leh iyo qoob dameer iyo dhogor dhogor dugaag iyo waxaa weeye sayn dawace iyo waxyaabahaas oo kaleeto iyo dhogor bisadeed iyo waxaa in lagugu soo qaso ama lagu yidhaahdo iska ilaali laakiin baabu sixir markaan tagno baan waxoogay intaa ka badan insha allahu tacaala ka tilmaami doonaa maanta halkaasaan isaga daynaynaa buu soo guuriyey maadaama in la aqrista ay bannaan tahay wixii inaad aqrisato dad kalena u aqrida ay bannaanayd intaad qorto ma xihan kartaabaa la isu qabsaday may intaan ogahay wax daliiloo gaara ma laha taxriish way bannaantahay haddii wax way bannaantahay inti biyo lagu aqriyo qofkii inuu cabba ama lagu shubo ninka isha u ileeyey ishiisu ku dhacday nabigu usoo qabaysay duuriisa kuma shubin qofka jira nabiga weysadiisa waa lagu shubi jiray marka taxriisha imaam اqurطubi baa fii tafsiiri suurati اkahfi aad uga hadlaye halkaa ka raadiya tafsiirkiisa taxriishu wax dhiba lama le culimada ahaartooda iyo aqwaashooda intaanayna mushkilad ma laha mushkiladu ma aha waxan mushkiladu waxa la aqriyey wey taxriishu biyahan la sayraya mushkiladu ma aha waxa lagu aqriyey wixii in la aqriya ay banaanayd ma yahay mise ma aha wey wadaad baa la istaajinoo xoolaha wax ku akhriya jira maantoo dhan qur-aanka maxaa diidaya haddii baabi ibi iyo dawaa noqoto neefku hadduu waashoo jin ku dhaco xoolahaasoo jin kuma dhici karo xoolaha jin waa ku dhici karaa waan aragnay xoolo jin ku dhacay oo waalan kuwa jin ka dul hadlayana waan aragnay waa nin awliye intuu sheegtay aan ansaaba u kala fogeyn sacanaan ka hadlayn intuu yidhi sicir laga dul hadlayaa la arkay waliyaa kuleh baa layihi sacow sayidkaa ileh buu yidhi sayidkaa ileh sacooda war kala caraaraaa ay ka dhacday markaas jin baa ka dul hadlaya meesha jin waa dul istaagi wuu hadli hadda innaga filimo kartoona la inagu tusaan mana xoolo hadlaya sooma aakhiru zamaankan inay hadli doonaan san doono war maanta maxaa soo kordhay idaacadihi maxay sheegeen in laisdhihi doono iyaga nusuustaa sheegtay id cille wey la dhihi kara waana ismi keligooda la macnayn karaa sidii xuruuftii maaha kullu man yaquuluhu qof kasta oo yidhaahdaba oo ku dhawaaqo aqriyaba laa yadri ma oga lacalahu waxaa laga yaabaa yakuunu inuu ahaa maxdal kufri qof kasta waa aqriya waa aqriya ma garanayo war maxay ah wax maya ma garanayo inaad gaalnimo cad akhrisanaysa laga yaabaa inuu sogeyn qof kasta waxaan macnihiisa la aqooniya sbiratin tarin oo midhan wey طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم ما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم ولم يجتنبوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات والنحروا في سواحح النحائر فعل أولي التسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال, النفس بالمال والنفس وباللسان فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وحيابه شركي غهابو سيفا فاهن يا ee uu kaga soo bilaaboy waa shirku nawcaani fa shirkun akbaru min ashirki waxyaabaha lagu gaalooba waxaa ka mid ah oo ka dhigan ilaah allihii rabbi subxaana wa tacaala cibaadada keligii mudnaa inaad ilaah kale la caabuday waxaa ka mid ah ficlu man yatabaraku bishajaratin falka uu samaynaya qofka geed barakaysanaya ee isku tirtiraya ee baraka ka raadinaya aw xajarin ama dhagax barakaysanaya oo isku tirtiraya aw buqcatin ama goob dhul ah isku tirtiraya oo barakaysanaya aw qabrin ama qabri barakaysanaya aw naxwiha wixii kaloo lamid ah yatakhidu kana dhiganaya daalika almakaana makaanka iyo goobtaa uu barakaysanayo ciidan meel sanad guuradii mar uu ku soo noqdo oo uu ku soo laablaabto oo sanad lagu diiqa ka dhiganaya taasi waa qayb qaybta labaadna waa bayaani ana ziyaarata iyo inaan caddayno in ziyaarada qubuurta la aadaayey tanqasimu inay u qaybsanto saddex qaybood oo kale ah ilaa sunniyatin mid sunnada sharciga waafaqsan wa bidciyatin mid bidca iyo baadinimo ah wa shirkiyatin mid gaalnimo oo diintii oo laga baxay oo islaamka si fiican looga beri noqdo banaanka looga maraya haddaba laba qaybood buu baabkan kaga hadlayaa mid waxaa weeye waxyaabaha shirkiyaadka ah oo meelo la barakaysto ama khayr iyo burhaan gaara laga doonto ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax burhaan iyo khayra uu geliyey aanu kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabigu sala allahu calayhi wasalam aanay sheegin tan labaadna axkaamu ziyaara iyo aqsaamteeda ayuu kaga hadlay haadaa sidaa aan kuu soo sheegay hore weeye hadalkaa lagu furfurtaa wa min acmaali ahli shirki gaaladu waxyaabahay sameeyaan een muslim lagu aqoonin dhaqan muslimna aan ahayn diintana aan lagu ogolayn waxaa ka mid a min hayri maa taradudin iyadoo aanay nagala jirin wax taradud ah oo aan ka qabna aanay jirin aw shakin ama shaki annagoon kana shakisanayn taradudka iyo shakigu halkan macnaha nuxurkay faa'iideynayaan isku mid weeye maanaa mana ka shakisanin mana ka noqo ka noqnoqoshona naguma jirto amaynan ahayn iyo amaa wax kala jiraan iyo amaa xujiya deliil kala loo helaana naguma jirto wax walwal oo naga haya ama wax shaki oo nooga jira iyagu ama waxaan isleenahay amuu shirki noqon waayaay ayna jirin maa yaqsudu ljuhaalu dadkan jaahiliinta ee caamada cumaamad weyn ba ha duubta hadduu rabee waxay u qasdaan baa la yidhaahdaa oo min tacdiimi maa shay iyo waxyaaba in la weyneeyo lam ya'dan illaahu ilaahay aanu idnin bian yucadama in la weyneeyo haddaba goob haddii la weyneynayo ama zaman iyo xilli la weyneynayo qadarin gaara la siinayo fadli iyo darajo gaara loo yeelayo waxyaabo gaara laga helaa laleeyahay laba mid bay noqotaa waxyaabo sharciga islaamku qadariyey oo waxyigu qiimo u sameeyey goobaha waxaa ka mid ah masaajid halaaa ka mid ah in la weyneeyey kacbadu inay fadli badan tahay dadkana ha u soo safraanoo ha soo aadaan la yidhi nebi ibraahimna ilaahay ku yidhi waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq meel kastay ka imanayaan lub iyo iyagoo gaadiid saaranba ummaddana lagu yidhi walilaahi cala annaasi xijulbeyti man istataaca ilayhi sabiilan haddaba kacbada in la aado oo xaramkii maka la weyneeyo oo la qadariyo oo laga rumeeyo inay meelaha kale ka fadli badan tahay oo uu qofku rumeeyo baraka aan meelaha kale oolin ilaahay inuu geliyey waxyiga iyo rabbi baa sheegoo rabbi baa idinay subxaanahu wa tacaala oo beydkiisaas wuxuu ku tilmaamay dalika waman yucadim xurumaat shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub soo shacaa'irta ilaahay la weyneysaa lama dhihin xajkiibaa gaar loo sii magacaabayoo ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaahi baa lagu daray haddaba kacbada in la aado oo loo qasta sanadkiiba mar ama xaj ahaan loo aado ama ka badanba la aado haddii la rabo cumro loo aado oo qofku cimrigiisa uu ku noqnoqdo oo ummaddu ay isugu timaado xilligaa sanadka ka mid ihi wax ilaahay idnay wey waxaa kaloo ilahay idinay masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam in loo qasto oo loo safro ziyaarada masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad ku soo tukato guud ahaan rawdada gaar ahaan aad ku soo tukataay waa meel sharcigu weyneeyey oo uu qadariyey almasjid alaqsaa inaad u safarto inaad ku soo tukato ood ilaahay ku soo caabuddo adigoo rumaysan inuu fadli dheeraada iyo wax gaara oo meelaha kale caadiga aan ahayn uu leeyahayna rabbi baa idnay oo nabi waa ku lahaa laa tushadu rixaalu ila ilaa alaaثati masaajida almasjid اlxaraam wamasjidi hada wاlmasjid اlaqsa saddexdaaba sharcigaa idnay in la weyneeyo haddii waxyaabo makhluuqaadka kale ka mida la weyneynayana dhagxanta oo kaleeto alxajaru اlaswad buu sharcigu amray in la weyneeyo la ixtiraamo la qadariyo oo uu sharcigu sheegay in marka la soo maro hadday kuu suura gasho la dhunkado hadday kuu suurageli weyda gacanta lagu taabto gacanta la dhunkado hadday kuu suurageli weyda ul lagu taabto hadday kuu suurageli weyda gacanta saa loo taaga marka la soo marayaba waajib ma aha laakiin sharcigaa jireeyeyo qofka la odhan maayo maxaad xajarul aswadka u aaday maxaad maka ka doontay maka cibaado gaaray leedahay yaa kugu yiri la dhihi maayo sharcigaa idnayoo ogolaaday taa waa amaakintii asmaantay zamanka xilliyo sharcigu qadarin gaara siiyey baa jira qaar cibaadaad gaara uu qoondeeyey baa jira leylatulqadrigu in la daydayo oo la doondoono oo tobanka dambe ramadaan ay ku jirtaay waa maalin shariicadu ay aada u qadarisay weye codkaas qaban la sanaa ka fogaade haddaba bisha ramadaan in si gaara tobanka dambe leylatulqadri laga daydayaay shareicadii ilaahay baa jidaysa lagu dhihi maayo tobankan habeen maxaa daydayaysaa sababtoo hareecada jibaysa ina anzalnaahu fii leylati اlqadri wamaa adraaka maa leylat اlqadri leylat اlqadri khayru min alfi shahrin nabiguna alai slat slaam dalba buu hi habeenkaa daydaya oo raadiya zamanka waxaa ka mid a bisha ramadaan inaad soonto ama bilaha kala aadan soomin maxaa bishan soonka kula maagtay lagu dhihi maayo sharciga axkaamta ku khasisay maalinta jumcada salligoo la badiyo suuratlkahfi oo la aqriyo iyo salaada subaxoo suurat xamiim tanziil istajda iyo lagu akriyo walhalataa cala linsaanina maxaa taruna daba joogtaa lagu dhihi maayo sharcigaa sidaa u qoondeeyey haddaba sharcigu asmaanta iyo xiliyada qaarkoodna qiimayn gaar uu siiyey tobanka ayaamood maalmood ee shahru dilxija ugu horeysaa ka mida amaakinta qaarkoodna in la qadariyo oo la weyneeyo azminada iyo awqaadda sharcigu qiimaynta gaarka iyo qadarinta gaarkaa siiyey aad sidii sharcigu ugu talagalay u raacdaay sidii la rabay baa tahay saa darteed buu ka ixtiraazo iska ilaaliyo wuxuu yidhi min tacdi maa yaqsudu ljuhaalu dadka jaahiliinta ee diinta islaamka ahayd ee xaqiiqada ahayd aan aqoonta u lahaynan garanaynin waxay samaynayaan baa shirki ka mid a kaasoo min tacdiimi maa waxyaaba in la weyneeye ah lam ya'dan illaahu alla aanu idan ku bixinin oosan ogolaanin bian yucadama in la weyneeyo laakiin wixii ilaahay uu weyneeyey in la weyneeyo u ogolaaday weynaynteedu min asharci bay ka mid tahay tusaale ahaan waxyaabahan sharcigu idnin maxaa ka mid a kaman yaridu sida qofka magangelaya bibuqcatin goob buu magangelayaa meel buu magangelayaa meelaha ka mida oo uu rumaysan yahay meesha ninkii galaay balaayaba ma taabato wax dhib oo soo gaarina ma laha kow aw xajarin ama dhagax buu yuu weyneeyey oo magan galay oo wuxuu isleeyahay dhagaxani waxaa laga helaa barako gaara iyo khayr gaar iyo burhaan gaara ku aasan yidhaahda aw qabri mayitin ama nin dhintay qabrigii buu wax moodayo uu magan galay oo isaga waxaan meelaha kale laga helin in laga helayuu rumeeyey aw bibacdi shajari ama geedaha qaar ka mid a buu intuu sidaa u fiiriyey buu geed gaara caleema saartay oo yidhi kana barake iyo burhaan iyo khayr ku wadoo balaayo kaa xijaayo mutakhidan isagoo ka dhiganaya lidaalika almakaani makaankaas ciidan muxuusana meeluu sanad walba ku soo noqdo kusoo diiqa ka dhiganaya ka ficli caabidi lawthaani siday nimanka asnaamta caabudi jiree hore ee islaami maxamed la dagaalamay ay samayn jireen oo kaleetaa ka mid a waxyaabaa lagu gaaloobo kaman yarud bibuqcatin innaga soomaalida waa naqaanaa waxaa midan maqal miya markii xaranka sheekh nuur xuseen ninkii taga xataa kaneeca ku cuni mayso waxaa aqaanaa rag intay ku carareen iyadoo gosha iyagoo joogoo roob intuu daayey xilli barwaaqaa intay tahay kaneecadu dadka baabi'isay bay magaaladii ka carareen kaneeca intay joogi waayeen xilligii kow iyo sagaashankii nin ka mid a ii sheekeeyey hadda nairobi jooga waxaana la yidhi buu yihi ninkii galaay kaneeca xataa cuni mayso kaneecada xataa waa af xirantah waan galle habeenkiiska seexaan iriye weligay kaneeca intaa la eg iyo xanuun intaa la eg ma arag buuri qaar baa wuxuu rumaysan yahay meelhebla haddaad tagto xabadiba ma soo geli karta soonkeeda marka sheekooyin ii dheh ah oo sidaas oo kaleetaa mujtamaca loo sheegaa marna magac awliyaa lagu sheegtaa marna magac khatar iyo horumar baa lagu sheegtaa maraykanka waa ka dhaadhiciyaan dadka wasaaradda gaashaandhig ee bentagon la yidhaahdo korkeeda wixii soo maraa wuu soo dhici markaasaa waxaa la yidhi diyaaradaa galoo duqeeyey wixii korkeeda magareed baa soo jiidano saddex gosoodkii barmuudoo kale wey aan nalahyadeen xaggee aaday oo kaleeto wey kuwa awood baan ku gaarinay ku yidhahdeen kuwana awlenimi iyo karaamaan ku gaaray intuu ka dhaadhiciyey baa waxaa la yidhi xaggaa hadaawad soo gasho goobtaa baraka gaara laga raadinayaa deegaanka meelheble bakoradaha sheekh nuur xuseen beledul aamiinka somaali maqan beledul amiin baa loo bixiyey markaan ku ogeyn ilaahay xaramkaas ku magacaabay alam nukilahum xaraman aaminan laa uqsimu bihada اbaladi wa anta xilu bihada اbaladi wtiini wالzaytuni wuri siniina wa hada اbalad اamiin wixii baa moogtahay waa laa garab jeexaya qabrigii xaj baa lagu magacaabay intii wadaadka u xirnaydna xaram baa lagu magacaabay xaram baa loo bixiyey meel magaaladii magaceediina beled amiin baa loo bixiyey makaa lasoo rarabaa marka ilaahay baan ka dhigine bakirraa horaa la rag raran lahaayeen marka goobtan le haddaad gasha bas weeye iyo xabadi kugu kari maysa iyo cibalaaye kugu soo degi maysa iyo jinku agtaada mari maayo iyo malakumood baa lagaga badbaadaa iyo meelaha dariiqooyinka waa lagu yaqaanaa inay inay baatilkaas dadka u sheegaan qolaa markay balaayo dhacdaa qabriga lagu carari marka ama meeshii gurigii wadaadka awliyada guryahoodaa lagu carari oo laleeyahay xabadu ma karto imisaa nin awliya lalahaa xabad intay dhinacan ka baxday dhinaca kale uga baxday malakumood baa guri lagaga caray nin werida weeye la yidhi isagiina dhimay haddii malakumood uu celin karo isaga muxuu isaga celin waaye ninba waxaa laga hayaa waxaa looga sheekeeyey sheekh jilaani baa malakumoodkaoo la tegey dad bay islaam usoo dacwooto intuu samada kaga daba tegey buu yidhi kan iska soociyay intuu didoo ka dharbaaxay salladii watay yaa yidhi hota sallada malakumood ku gortaa baa ka soo fakatoo nafii baa kala cararay nin loo sheekeynaya nin diin yaqaana ma ahayn wuxuu waxaan ku weydiiyey sheekhaa saa yeelay isaga ma dhintay haa isaga muxuu isaga celin waayo hadduu isagu dhintay tukan uu ka soo rido iska daaya tiisi muxuu celin waaye marka haddii aad rumayso sida dariiqooyinka meelahooda laynaga dhaadhiciyey goobta waa la magan geli karaa aw xajarin ama dhagax dhagax baa barakaysan oo burhaan gaara wata waxaa ka mid a kuwan shiicada dhagax baa la hawataa laleeyahay barako gaar uu leeyahayo salaadaa wejiga la dhiganayo somad arag dhagaxa waxaa lagu leeyahay dhoobo aan dhammaanin oo taranta baa laga sameeyey dhoobadaa maxay ahayd dhoobadii xuseen ibni cali markii la dilay dhiiggiisu ku daatay wey sheekada waxaa loo sameeyey un oo keliya ninka dhagaxaa wataay xuseen dilkiisii iyo colaad iyo cadaawadu dad u hayo inuu ku xasuustoosan halmaamin marka waxaa laleeyahay lama taabsiiye meel kale maraa lagu duuduubi somaal iyadoo qaadanaya uu dhigi maraduu ku duuduubi uu laalaabi boorsaduu meel adagoo ciriiri oo san dhicdhicin buu ka gelin wuu ku xidhi markaa kadib boorsaa garab gashan hadhowna wuu kala soo bixi wuu dhigan wuu ku tukan dhagaxani waxaa laga dhaadhiciyey burhaan iyo barako gaar uu leeyahay salaadiina waxay ku xiran tahay in lagaa aqbalo inaad dhagaxaa karbala ciidiina ee xuseen dhiigis uu ciiddu fara badana xuseen radi allahu canhu ardaahu dulmi baa lagu dilay laakiin ciiddii dhiiggiisu ku dhacay oo tan iyo waagaa dhagax laga samaynayo fara badana tan hadda la samaynaya xaggee laga soo qaataa meelihii waxaabaa dhici karta inay magaalooyin iyo laamiye noqdeen calaa kulli xaal dhagaxaasi iyo ciidda karbala laga soo qaaday ma burhaan gaaray leedahay sheekadaasi asalkeedu kiristankay ka timid asalka waxanaa burhaan iyo baraka leh iyo busha saalimowga waxay ka timid baybalka meel kale lagama keenin sida loo keenaan idiin sheegay baybalka waxaa ku qoran calaamadan istalowda kiristanku see ku soo bilaabatay taariikhaan markay ka hadlayaan waa ka yidhaahdaan nimanka kiristankee nasaarada rumaysani waxay ahaayeen niman la guumaystooo la adoonsado boqortooyadii roomaankana way ku dhex noolaayeen roomaankuna boqortooyadoodu laba qaybood bay ahayd qaybta balgabari iyo qaybta galbeed qaybta galbeed magaalada rooma iyo xarunta vatikaanka meelahan ay ka dhisan tahay baa saldhig u ahaan jirtay weligeed qaybta barina magaaladii la dhihi jiray bizanta magac dambana dib loo bedeli doona istanbul hadda la yidhaahdo baa saldhig u ahayd qaybta bari boqortooyadii ka jirtay baa duqii dhintay oo laba wiilow dhalay buu ka tegey boqortooyada isu qabsadeen marka dagaal baa dhex maray midkoodoo qostantiin la dhihi jiray baa kuwii kiristanka raacsanaa nasaarada raacsanaa buu ku yiri bay dhaheen haddaad i garab istaagtaan oo dagaalkeela gashaanoon adkaado diintiinaan xorriyad idiinsin dagaalkay si fiican ula galeen marka wuu adkaaday isagaa qabsaday boqortooyadii walaalkiina uu ka takhallusay dilyaa iyo cararyaaba markii uu qabsaday buu isagiina wuxuu yidhi anigana diintiinaan gelaya laakiin ka hor majuus laba ilaah iyo saddex ilaah caabudu ahaa kadib isagaa qabtay bay yidhaahdeen kulankii niiqaya la dhihi jiray kasoo markay ka soo wareegtay ciise markii ilaahay kor yeelay ilaa lixdan iyo shan sano markay ka soo wareegtay buu kulanka niiqiyo la yidhahdee mashhuur kuu qabtayoo ilaa afar kun iyo waxoogay culimmadii nasaaradu isugu yeeray wuxuuna yidhi madaahibta ay isku haysaan anaa idinkala xukumi tii saxiya tii qalada isagii shalay saddexda ilaah caawi jiray soo galay uun diinba aqoon baa kala xukumaya isna waxaa garab midigu ahaa waa sida kitaabkoodu qoreye bolis ninka la yidhaahdo la yidhahda diinta kiristanka hadda joogta muasaskeeda dhabtaa bolis wey bawlo bay yidhahdeen iyagu iyagu bawlo bay yidhahdeen dalka ka hadlayaan waxay yidhahdeen ninkii baa afartan markos iyo matayo iyo yohanna iyo luuqa ka soo reebay boqolkiiba saddex baa qabtay baa layidhi madaahibtaada kiristanku haystaan boqolkiiba sagaashan iyo toddobana way diidanayeen diintii nabi ciise maaha yidhaahdeen intii kale wax la dila wax la xidhaa wax la cayriya laga dhigay kaa waxay dhaheen hooyadii naag xun oo suuqa wareegtay ahayd kadib bay soo baxdayoo raama laabay u soo dhuumatay bay yidhaahdeenoo iyagu say rumaysayeen ciisaa lagu dilay ay dhaheen yuhuud bay ka cabsanayso say u dhuumanaysay iyagana waxay ku leeyihin naag zaaniyadahoo xun bay ahayd say soo socoto u soo socota meeshii bay timid oo niman bay lacag siisayoo kolkii ciise halkii lagu dilay igeeyay tiri bay leeyihiin markay timid baa meeshii la qodayoo ciise laba nin baa lala dilayoo saddex geed oo saddexdii ruux lagu xiray si ooday u samaysan baa dhulka laga soo fagay waa goorma waa bacda sabciina sana waxay ku leeyihin alwaax aasnaa toddobaatan sano oo waxba noqonin baa la soo saaray alwaaxdi adiga alwaax haddii lagu aasay ciidan toddobaatan sano kadib intee in leeg buu jiraya calaa kulli xaal waa jiray baa alwaaxi saddexdii alwaax bay kala garan weyday dhaheen midka ahaa kii ciisay rabtaa si ay u barakaysata hadde geedkii nabi lagu daldalay say iyagu leeyihiin baa haddana la barakaysan berada mesha ka timid mu jeedaa geedka nabi qabtay haddayba dhacdo in lagu daldalo ma geed imkaari ku dhacday buu ahaa mise geed barakaysan buu ahaa ciisaa barake kaga tegay bay dheheen way kala garan weydey ciise haddii ilaahay waxyaabaha mucjizooyinka uu siiyey walow qaadiriyadu ay leeyihiin nambar bin koor uu ku furi jiray nambar sir uu ku furi jiray oo sheekh cabdiqaadir baa helay walow manaaqibka ay ku qorantay somayd arag manaaqib waxaa ku qoran nabi ciise dadka markuu noolaynayo nambar sir uu garaaci jiray afka suryaaniga yuhuudduna ku qoraa sheekh cabdiqaadirna wuu helay oo wuu haystay wfakaytu ramزan kaana ciisa yaxuluhu bihi kaana yuxyi اlmowta wramzu suryaani ay yidhahdeen wafakaytu waxaan furay ramsan nambar sir ahay oo bin ahay uu garaaci jiray kaana ciisa yaxuluhu ciisa ku furi jiray wax bihi nambarkaasoo kaana yuxyi lmowta dadka dhintay ku noolayn jiray waramzu nambarkuna suryaani luqadaas ku qoran yahay yidhahdeen adu si kastaba ha noqotee geedkii bay kala garan weydeen qof xanuunsan bay keentay marka mise qof mayday keentay labada mid baa aad ma xasuusto geed baa la taabsiiyey wuu noolaan waaye geed kalaa la taabsiiyey waxbuu ka tari waaye kii saddexaad baa la taabsiiyey fay buu yidhi waa la gartay kii ciise inuu yahay kiibay soo qaadatay oo ilaa brisant ay la timid magaalada magaxii wuu ka bedelay magaciiyo qustantiin buu bixiyey magaciisi baa loo bixiyey magaaladii qustantiniya saasay ku baxday marka muslimiintu qabsanay istanbul baa loo bixiyey istanbul kiibay soo qaadatay ciidanku wuxuu ka dhigay astaanta iyo calanka ciidanku ka dhigay kiristanku astaanta inay yeeshaan halkaasay ka soo bilaabatay bay yidhahdeen marka geedkii nebi ciise lagu daldalay baa burhaan yeeshay bay halkaa sheekada halkaasay ka socotaa halkaasay nooga soo dooshay dhagixii sheekh hebel ku istaagay baa burhaan leh oo nebi maxamed sal intaasuu meel maraye dhagaxu ku istaagay baa burhaan leh weligiin ma maqasheen dhagaxu nebi ku istaagay baa burhaan leh ma maqasheen weligiin geed nebi maxamed harsay sal allahu alayhi wasalam oo khayrulbashar ah khayrulkhalqi ah baa burhaan gaara kasbaday ma maqasheen sheekh hebel geeduu ku istaagay ama uluu qaatay ama bakooraduu watay inta nabiga xasan weligii gacanqabsigu wadan jiray gacanqabsiga nabiga weligii xataa seeftuu ku dagaalami jiray burhaan gaara ilahaydana la barakaysa weligii ma maqasheen bakooradaha sheekh nuur xuseen maxaa baraka gaaraysiiyey warbaashu diinta islaamka kama soo jeedee tiirkii ay naagtii xumaysay sheegeen nimanka kansa soo qaaday baybalka bay bahasha iyo balaayadu ka timid marka saa darteed wuxuu ku leeyahay waxaa la yidhi kaman yalud bibuqcatin aw xajarin aw qabri maytin nin dhintay qabrigiibuu magan galayaa sheekhow mood iskabadaa ama xayawaan buu magan galay inagu bahalka galayrka ama mandadka la yidhaahdo awliyaan u haysanaa soo maha markaan xoolaha la jira ariga iyo maqashi iyo lodi iyo aan raacayno aan baadiyaha soconno markaan galayr iyo mandad aragno bood baan dhihi jirnay ma dhihi jirteen markii oolaha xoolaha soo raaci jire xoolaha markii laba kaas marka shimbirka waxaa laga urinayaa awliyada mandad noqota galayb noqota wey awliyada baa noqota awliyanimaa laga urinaya shimbirkii xataa mubaarak buu noqday barakaysan waan idinka sheekeeyey siddeetan iyo shantii qolada uu bahal nin ka soo fakaday guriga intuu u soo galay aabahoo dhintay layiri duqiyoo soo akhara toose weeye annagu bannaankaan saaxanayna hoye la seexo xarunta kuu suufiyaho intii qacsho loo sameeyey oo bun loo dubay baalkii galayrka u xadraynaya oo awliya laleeyahay barakuu leeyahay karaamuu leeyahay haddayna fitnayna ka baxda aan ka baqayna habeenkii waa u tago bahalkaan soo daawadee anuu aan dilla waan ku teliye wixii ka dhaca ka dhacee laakiin raggii la socda iga diiday marka waxaan uga jeedaa waxaas muu jeedaa waxyaabahaasoo dhan aw qabri meytin nin dhintay qabrigii oo la magan galaay aw bibacdi shajari ama geedaha qaarkood sida ushan saalimiga oo kaleetaa naqaana la magan galaay ama geed meel ku yaallo la soo aada sanadkiiba rasuul qarsoon baa rasuul qarsoon baa ku jira meesha lagu reema saafir bacdo ma dhihin ma rasuul qarsoon baa ku jira meesha lagu reemo iyo golaha runsheele markuu ka hadlayay iyo sanad kasta barakada loo soo raadsanayay waxaad maqlaysaa qabri mutakhidan lidaalika almakaani soo kale ciidan sanad guuruu soo aadaa sanadkan ziyaaradii sheekhu hebel baa la aadi ziyaaradii sheekh hebel baa la aadi waxaad maqli jiray waagii hore reeriga muqdisho waagu shaqayn jiray intaasoo habeeni waa dhafartii habeenaa la soo jeedi dhafartii wey habeenadaas waxbaa lagu soo jeedi raashin iyo wax la qaadaa lagu soo jeedi ziyaaradu intaasoo maalmood bay socon intaasoo waxaasaa la samayn intaas habeena dhafartii weeye waxaa loo dhafrayaa baalkan damaashaadkiisa loo dhafraya lagu cibaadaysanaya ilah lagu caabudaya biyooley baa la aaday diyaaradaa lagu aadi jiro gawaari